dadkii iga horeeyey waxaana aad hambaliyo iyo bogaadin usoo jeedinayaa gabdhihii isxilqaamay oo xafladda tan quruxda badan sharafta badan inteennaan aan isugu nimid noo sahlay aad iyo aad baan ugu mataqaanaa ugu mahadnaqaynaa waxay noo abuureen jawi muddo badan reer boston isma arag dadku waxa weeye mudda waa shaqooyin iyo howlo iyo guri baa lagu lagu mashquulsanaa xaflad qurux badan oo qaayo badan bay noo abaabuleen haddee mahad ilaahay ha idinka siiyaan leh waxaynu hadda meeshaan isugu nimid walaalkeen axmed oo aynaga ina ka mid ahaa oo mujtamaceenna ka mid ahaa oo aynu safiir ugu dirsanay in uu dalkeennii safiir inoo ka noqdo axmed aynagu wakiil ina ka yahay waa nin aynaga ina ka mid ahaa waa nin mujtamaceennan aynagu aynu dirsanay waa ogeydeen markii uu baxaya waa la dardaaran oo xafladan oo kale qurux badan baan u samaynay waa la dardaaran haddana waa inoo soo noqday oo waxaan xafladda tan ugu samaynay inaynu la xisaabtano oo aanu nidhaah war safiir baad noo ahayde maxaad noo qabatay maxaad dalkii ka qabatay iyo inaanu tusno in uu yahay nin walaalkeena oo aynaga ina ka mid ahaa oo aynagii inoo soo noqday oo fikradeennii ku socday oo taladeennii ku socday sidaas baynu horta xafladaana u abaabul su-aashuna waxay tahay axmedow soo dhawow waa ku soo dhawaynaynaa shalayna annagaa ku dirsanay maantana annagaad noo timid haddaad tagtidna annagaad noo maqan tahay haddaad joogtidna annagaad noo joogtaa marka axmed waxaanu ku leenahay soo dhawow haddaanu nahay mujtamacii reer boosta